dowladda hoose ee magaalada garowe dowlad goboleedka puntland ayaa dib u dayactir ku sameysay qaar ka mid ah wadooyinka laamiga ah ee magaaladaasi dib u dayactirkan ayaa waxaa si gaar ah loogu sameeyey wadooyinka xaafadaha horseed iyo waaberi ee magaalada garowe injineer siciid axmed sherwac oo ka mid ah mas-uuliyiinta dowladda hoose ee magaalada garowe ayaa ka warbixiyey ololahan dib u dayactirka wadooyinka suldaanka saddex meeloodoo ka mid ah oo uu maray xarigii faybarka ahaa oo ay shirkadda goynaysay baa ka gudbay deetana maanta ayaannu ka shaqaynay waana dhammaystirnay saddexdii meeloodba waa dhammaystirnay si habsamiyo wanaagsan bayna shaqadu noogu dhammaatay waana shaqadaanna waa shaqo mar walba soo noqnoqota oo waxaa dhici kadha berrina dee meelo kale in maaragta looga baahdo adeegga bulshada uu ka gudbo xariggu iyadana diyaar baanuunahay insha allah inaannu wax ka qabanno haddii idhaahno marka shaqadaa dowladda hoose degmada garoowe oo maayarku ku hogaaminayo ayaa soo amartay dib u dayactirka lagu sameeyey qaar ka mid ah wadooyinka magaalada garoowe ee xarunta gobolka nugaal ayaa door muhiima ka qaadanayo ilaalinta iyo badqabka wadooyinka laamiga ah